golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta yeeshay kala fadhiga shanaad fadhigiisii tobanaad islamarkaana uu guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa lagu ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland oo xalay dhigreeto ku magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo qabtay kulanka ayaa waxa uu codgeliyey u codeynta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland waxayna dhammaan xildhibaanadii soo xaadiray kulanka ay u codeeyeen guddiga kooramkan waa lixdan iyo lix mudanaa noo fadhida marka inta ogol ansixinta guddiga gacanta ha taagto okay waa mahadsantii dejiya inta diidday ha taagto inta diidday ha taagto yaa ka aamusay inta ka aamustay inta ka aamustay yaa arka waa mahadsantihiin lixdan iyo lix mudanaa fadhiday lixdaba ogol bay u codaysay waxa diidayna ma leh waxa ka aamusayna ma leh ajandihii guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha iyo habraacooda waa ansax si kastaba haatee golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ugu dambeyntii maanta ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland oo xali dhigreeto uu ku magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam